yaasiin xasan aadan oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool magaalada beledweyne ayaa codsaday in lagu garab istaago sidii uu u heli lahaa guri ay ku wada noolaadaan isaga iyo qoyskiisa maadaama uusan awoodin helitaanka lacagtaas islamarkaana ay hadda degan yihiin kambara kac oo ku yaala magaalada qoyskiisa ayuu hadda ka maareeyaa shaqada casaynta kabaha oo aanay lacago badan kasoo gelin wuxuuna caqabad kala kulmaa dadka shaqadan u qabto rediyo beerlulo ayuu uga waramay yaasiin xasan aadan baahiyaha haysta iyo waxyaabaha u baahan yahay in laga caawiyo
adigu soo caabiyo abarteyna gacanta naafo ka tahay ani iina ma shaqayso anaa wiilkeena u shaqeeyo iinaha lagu soo caabiyo ani caseeyahana ka shaqeeyaa macnaha kabaa u caseeya lacagtay ii tuuraan guri in lay dhisoo rabaa caseey in lay galaa rabaa iyo mobeel marka waxaa ubaahana habartiinay habartiinay gacantii naafo ka tahay aa lagu soo caabiyo waxaa deganaya kaamka farxiyo famsugle cagabaruur waa kanaa nabarkayga adigu soo caabiyo cabdicasiis moodoy oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne islamarkaasina door ka qaata caawinta dadka danta yar ayaa bulshada magaalada ugu baaqay in ay yaasiin xasan aadan caawiyaan islamarkaasina ay ku dhiirigeliyaan shaqada uu hayo xaqiiqdii yaasiin dadku maanta caseeyada u qabanayo oo maanta ama kabaha u caseynayo anuu naftigeyga xita dhowr mar ayaan saaragnay magaalada waana dhiirigeliyaa oo dhiirigelin weyn ayaan u sameeyaa waana ku ammaanaa shaqadiisa oo waxaan dhahaa yaasiinow halkaasi dadaalka ka sii wad waa nin dhalinyaraha maanta garabka nooga baahan maanta dhammaantayna aan wada kacna bulshada reer beledweyne yaasiin maanta waa nin maanta hooyadiis garab siinayo oo caawinayo oo maanta qoyska u shaqaynayo xirfadaas caseeyanimada maanta markii dhalinyaro badan oo soomaaliyeed u arko waa in ninkaas maanta lasoo jiitaa maanta xirfadaas caseeyanimada maanta haddii toban qofood ama labaatan qofood kabaa u caseeyo faa'iide ayay u tahay marka aan ku dhiirigelina xirfadiisa bulshada reer beledweyne waxaan leeyahay oo ninkaas dhalinyarada soomaaliyeed maanta aan garab aan ku siino yaasiin xasan ayaa ka mid ah dadka aadka looga garanayo magaalada waxuuna u baahan yahay in laga caawiyo baahiyaha gaarka ah ee uu qabo maadaama uusan haysan shaqo noloshiisa ku filan